soddon sano ayaa laga joogaa markii maraykanka lagu jebiyey dagaal ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo dhacay bishii oktoobar kunsagaalboqolsagaashaniysaddexdii waxaana taliska ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika magaciisana loo soo gaabiyo africom uu ka argudanayaa carruurta soomaaliyeed si loogu laabqaboojiyo qoysaska ameerikaanka ah ee sanad weliba u barordiiqa askartii looga laayay magaalada caasimadda ee muqdisho haddaba warbixin ku aadan soddon sano kadib dagaalkii maraykanka lagu jibiyey ee ka dhacay muqdisho africom oo ka argudanaysa carruurta soomaaliyeed waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
kadib burburkii dowladdii shuuciyadda ee maxamed siyaad barre isbahaysi uu hogaaminaya maraykanka ayaa duulaan milatari oo la huuyey magac gurmad waxa ay ku soo qaadeen soomaaliya iyagoo doonaya inay kirishtaannimada ku dhex faafiyaan bulshada muslimka ah khayraadka uu allaah ku manaystay dhulkanna boobaan laakiin shacabka soomaaliyeed ee diinjaceelka iyo dulmidiidnimada ku canbaxay ayaa si adag uga hortegay duulaankaas waxaana horboodayay koox yar oo aan xilligaasi aad loo aqoon ansaar iyo muhaajiriinna ka kooban oo uu hogaaminayay allaha u naxariistay sheekh cabdulaahi axmed sahal dhalinyaradii mujaahidiinta ahaa ee xilligaasi ku sugnaa muqdisho ayaa go-aan ku gaaray inay si adag u wajahaan maraykanka iyo xulafadiisa kuna qasbaan in iyagoo jabay ay dalka isaga baxaan waxaana asaaliibta ugu waaweyn ay adeegsan jireen ka mid ahaa qaraxyada dhulka lagu aaso kuwaasoo halakeeyey ciidamadii maraykanka oo si gaar ah looga dhex ugaarsanayay gaashaanbuurta ay qaybta ka ahaayeen ibraahim naaleye oo ka mid ahaa dhallinyaradii mujaahidiinta ee xilligaasi dagaalamayay kana mid ahaa saraakiishii qaraxyada ku gumaaday maraykanka ayaa mar uu kasoo muuqday dukumentari ay baahisay mu-asasada al-kataa'ib waxa uu kaga hadlay howlgalladii sagaashan iyo saddexdii muqdisho ay kula beegsadeen ciidamada maraykanka
hawshii marka sidii lagu bilaabay fariiq tanfiidka qayb ka midana anaa joogay sidii aan hoosha ku bilaabnay qaraxyadii miinooyinka lagu bilaabo marka miinada ugu horreysay gaari maraykan leeyahay oo ka soo baxay meesha la yidhaahdo xoosh oo jidkii dheeraay madiina soo maray meesha korontada la yidhaahdo ee biyodegga mar uu maraayo halkii meelna waxaa la gelin jiray hadday ugu yartahay afar xab iyo shan xaboo miinaa miinada ugu horreysay afar xabbay ahayd meeshii la geliyey biyodeggii madiino korontada ninkii yaqaana yaqaana la geliyey ayaa maaragtay qaraxii ugu horreeyey ah waxaa ka dhacay meeshaas ma garanaysaa isheeg biidegga madiino gaarigii siday u qabatay boolbool ay u kala tuurtay afartii nin waxaa waaye lugahooda iyo gacmahooda unbaa meesha lagu arkaayo xaafadaha dariskay ku tuurtay qaraxii ugu horreeyey maraykanka helay gaarigaas macafta ah oo ma loo yaqaano hamarka loo yaqaano gaarigaas ku qarxay kabacdi hadda waxaa noo bilaabatay dagaalkii iyo hooshii ururka al-itixaad wuxuu raadinaa qaraxyadan iyo howshan iyo wax sameeyey annagana haddee waa aad ba maadaama aan saacaddaas ururka go-aan uu ku gaaro inuusan dagaalamin annaga fariiqeeni go-aan ku gaarna inaan dagaalano odaygaana maarat sheekh cabdullahi xamsaal oo amiirna u ahaa inaan ku gaarno inaan cidna naga ogaanin howsheenna aan howshanadana wadano saasaa maarat go-aankii aan ku gaarnay walilaahi xamdi xabaddaasee u socotay miinooyinkaas qaraxya wixii ikhtiyaalaad lagu dili karo howsha maaragtay ilaahay waa noo fududeeyeyo dagaalo badanaa dhacay gaadiid baa ma garanaysaa ii sheegeen meesha la yidhaahdo gaari weyn oo jeemis ah oo gaalo oday ugu yartahay maraykan soddon ay saaran yihiin waxaan xasuustaa in lagu qarxiyey dekedda horteeda in lagu qarxiyey horta dekedda dhagaxay ahayd maraykanka asoo jooga hortiisaa la qoday waa la geliyey waxaa la geliyey shan xabo oo miinaa la geliyey iyo toddoba waxay ahayd ma garanayo oo bahashii antitaangiga ahayd xarigeeda anaga waayadaa waxaan isticmaali jirnay xarig jeemiska bahashii way qabatay waxa waaye waxaan taayaradii tobankii taayar ee gaariga lahaa waxaana kormarna ayagoo gontaal camala meesha waa lagu kala cararo uuro markiiba diyaaradaha abaajigaa yimid aniga iyo walaalkii waxaan ku orodnay baabuurkii baabuurkiia waxaan maagnay kala soo baxa maaragtay baabuurkiia waxaan maagnay wax qoryo iyo wax maaragtay isheeg meeshii uuro badan leh qoryo m sixtiin ay wateen oo laalaabmay oo kulula gacanta naga gubay wax maadaama aan ka weyn waa iska cararnay
inkastoo howlgalladu ay ahaayeen kuwo kala duwan haddana qaraxyada ayaa ahaa kuwa ugu saameynta badan marka laga hadlayo dhiigbixii maraykanka loogu geystay muqdisho horaantii sagaashameeyadii sheekh cumar dheere abuujabal oo ka mid ahaa hogaamiyeyaashii horkacayay raggii jihaadoonka ahaa ee difaacayay dhulkooda ayaa tilmaamaya in tirakoobyo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in qaraxyada oo keliya maraykanka looga dilay in ka badan lixdan askari dagaalka muqdisho markaa maraykanka lagula jiray midkaa duleeda qaylada ah iyo midka hoose ee magaaladu u diiday maraykan laba meelood bay ka kala socdeen dagaal wuxuu ahaa dagaal iska dagaal duleed oo ay ku jireen caydiid iyo raggiisu iyo inta raacsan oo gurdan weyn laakiin waxaa ka waxqabad badnaa runta marka la eego wuxuu ahaa dagaalkii qarxiska u diiday magaalada muqdisho inay maraan waagii taqdiirka aan samaynay taqdiir maahan tirakoobka aan samaynay waxay ahayd afartan lixdan iyo afar maraykan ah in camaliyaadkaas lagu dilay kuma jirto siddeed iyo tobankii halkan ahaa kuma jiraan maraykanku halkan ku sheeganayay kuma jiraan hoobiyayaasha iyo waxyaabaha kale ee waxay ahayd faqad inta la qarxinayay bay ahaayeen inta la qarxinayay unbay ahayd
hadafkii ugu weynaa ee uu maraykanku ugu soo duulay soomaaliya horaantii sagaashameeyadii ilaa iyo maantana uu duulaanka ugu hayo ummadda soomaaliyeed waxa uu ahaa in dalkan lagu faafiyo kirishtaannimada ummadana laga saaro diintooda sidaasi darteed howlgalladii ka dhacay muqdisho ee ka dhanka ahaa maraykanka waxaa ka mid ahaa kuwo si gaar ah loogu beegsanayay ducaadda tansiirka sida uu sheegaya ibraahim naaleye waxa waaye gaalo badan ducaad xataa kuwo cadcad oo maraykan oo ducaada ah oo cumar dheere allah u naxariisto soo istidlaacay aan waxaan ugu tagnay isla xaafadaas meesha la yidhaahdo jidka u leexanaya dhinaca imaamu shaafici u leexanayo ayaan hay-ad ugu galnay hay-addaas waxaa joogay lix nin oo cadiin ah iyo hal nin oo soomaali ah oo ayaga ka mid ahaa toddobay ahaayeen meeshii aan galnay albaabka markana laga furo ninka ugu horreeyey xabadaa ku dhacday wuu baktiyey marka lixda nin ee cadiinka meesha aan u galnay nimanka cadiinka markaan aragna kulligeen hadda birtaa lagu boobayo lixdiiba maaragtay dhulkay ku dhaceen kii soomaaliga saasoo kale dagaaladii sidaasay ku socdeen raggii maaragtay isheeg kirishtaanka ahaa murtadiinta ahaa ducaadda ahaa saasaa loo dhammaynayay inkastoo muqdisho lagu gumaaday maraykanka horaantii sagaashameeyadii haddana dagaalka ugu caansan ee lagula galay magaaladaas taariikhdana galay markii dambena maraykanka iyo xulafadiisa ku qasbay inay dalkan isaga cararaan waa dagaalkii saddexda oktoobar kunsagaalboqolsagaashaniyosadexda ee balack hogdhown
waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida waxay soo weerareen aaggan howlwadaad dagaalkaas horta markuu rangerska yimid dagaalla badan oo soo qaaday waa markay yimideen bahalkii magaceeda muxuu ahaa diyaaradihii la dhahayay diyaaradii la dhahayay black hawk abaajiyadii waxa waaye taangiyo waaweyn a c di weyneedoo matqan a c one hundred safety ay dhahaan boqol iyo soddon a c ay dhahaan oo ayada iskaba duqaynaysa meeshay aragto caawa dhan duqayn un wado waxa waaye dagaalka markuu bilaabmaday maraykankii toosu u soo galay taangiyuu kala soo galay dhinacan iyo madaxtooyada xaggeeda taangiyadii dagaalkii markuu bilaabmaday xabaddu waa kululaatay markay kululaatayna haddee nimankii waatii diyaarad ee ka soo dhacday
naaleye oo xilligaasi goobjoog ahaa muqdisho dhaawacna uu ka soo gaaray dagaalkii saddexda oktoobar ayaa tilmaamaya in indhihiisa uu ku arkay diyaarad soo dhacaysa duuliyihii diyaaraddan ay iyagu gacanta ku dhigeen kana furteen bastoolad uu watay
dagaalka waxaan arkay aniga herikobtar dhaceyso oo balaakoog la yidhaahdo bayloodkii ma garanaysa sheeg lasoo qabta bayloodka hataa bastoolada watay anagaa ka qaadanay waxa waaye gaaladiiyo oo maaragtay bakti wax jiidanayso oo guryo galayso wax dad aragtay ay qabsanayso annaga inay nooga badbaado xamarweyne xaggeeda marka ninoo dagaal ba-anaa meesha ka dhacay oo maaragtay ii sheegay dagaalkaas dagaal maalinkii dhan iska daba wareeganayo ana xoogaa yara iga soo gaaray marka markii ayadoo bahasho socotaan ka bax boqolkiiba sagaashan waxaa la dagaalamay raggii oo cabdulaahi axmed shaal odaygu u ahaa aan la dagaalamaya xabadda markay bilaabatay dhaqankan waxaa ah soomaalida meesha xabad ka bilaabato markaa ilaan gaaladii ummad badan oo soomaaliya xataa iska gaalanaceeba way soo dagaalami jirtay qabaa'ilaada imaan jiray waxwaaye qolo walba dhinaceeda ka soo geli jirtay xabadda in wax bilaabo oo isku dabarido unbay soomaalida markaa laceed marka bilaawgeeda unbuu ilaahay annaga sabab nooga dhigay inkastoo maraykanku sheegay in dagaalkii saddexda oktoobar kunsaaaboqosaaashaniyosaddexda ee ka dhacay muqdisho looga dilay siddeed iyo toban askari diyaaradna looga soo riday haddana raggii xilligaasi goobjoogga ahaa oo uu ka mid yahay sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan waxa ay xaqiijinayaan in dagaalkaasi looga dilay in ka badan siddeetan askari oo maraykan ah تزعم أمريكا أن عدد جنودها القتلى في أيدي المجاهدين في معركة الثالث من أكتوبر عام 93 لا يتجاوز 18 جنديا وهذا كذب صريح مفضوح فقد حققنا أكثر من 80 قتلى من جنود الأمريكان في تلك المعركة وإسقاط مروحيات أمريكية وإحراق بعد المدرعات وفي هذه المعركة حوصرت مجموعة من القوات الخاصة الأمريكية في قرب سوق بكارو واستمر القتال طويلا واستبصر الشعب الصومالي المسلم في المقاومة
marka laga soo tago jabka maraykanka ku gaaray dagaalkii muqdisho ee sagaashameeyadii waxa ay macrakadaasi noqotay tusaale nool oo muuqda oo ummadda muslimka ah meel weliba oo ay joogto dareensiiyey dacfiga askariga ameerikaanka ah kuna dhiirageliyey inay waajahaan sida uu sheegaya sheekh usaama bin laadin raximahullah oo xilligaasi soomaaliya usoo diray qaar ka mida saraakiishiisa iyo ciidankiisa qaybna ka ahaa dagaalka maraykanka lagu jabiyey
ونحن نعتقد أن أمريكا أضعف بكثير من روسيا ومما بلغنا من إخبار إخواننا الذين جاهدوا في الصومال وجدوا العجب والعجاب من ضعف الجند الأمريكي ومن هزارة الجند الأمريكي ومن جبن الجند الأمريكي ما قتل منهم إلا ثمانون فروا في ليل أظلم لا يلوون على شيء بعد ضجيج ملأ الدنيا عن النظام العالمي الجديد ونصبعهم على كره لغير الله لن نركع haddii maraykanku isagoo jabay xilligaasi isaga cararay muqdisho marnaba ma hilmaamin ciidankii looga xasuuqay halkan tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdiina waxa uu maalinba maalinta ka dambeysa u xusul duubayay sidii uu uga argudan lahaa qof weliba oo soomaali ah oo uu u arko inuu yahay hadaf uu beegsan karo dhammaan duulaanadii lagu soo qaaday soomaaliya oo ay ka mid yihiin kuwa ay soo qaadeen itoobiya iyo dowladaha afrikaanka ah maraykanka ayaa gadaal ka riixayay taageero nuuc weliba ahna la garab taagnaa sanadihii aynu soo dhaafnayna kumanaan askari oo ameerikaan ah ayaa dalka yimid kuwaasoo ku howlan welina wada beegsiga indhala-aanta ah ee shacabka soomaaliyeed musiibadii ugu xanuunka badneed ee uu maraykanku dhowaan ka geysto soomaaliya waxa ay ahayd weerar habeen dheelmad ah oo koob iyo labaatankii safar kun afar boqol afartan iyo shantii oo waafaqsan lixda sebteembar laba kun saddex iyo labaatanka ay ka fuliyeen deegaanka oodweyne oo hoos taga degmada ceelgaras ee gobolka galgaduud diyaaradaha maraykanka ayaa saqdhexe waxa ay duqeyn diyaaradeed oo xoogan ay ku garaaceen deegaanka kadibna ciidamo lug ah ayaa soo gaaray goobta kuwaasoo dhammaystiray dadkii dhaawacyada ahaa inta la xaqiijiyey waxaa duqeyntaas iyo duulaankaas maraykanku uu soo qaaday ku dhintay shan caruur ah iyo ayayadood kuwaasoo meydadkooda ay horay usii qaateen saraakiisha africom ilaa iyo haddana ku maqan gacantooda hooyada dhashay afar ka mida carruurtaasi oo lagu magacaabo ifraax ayaa codsatay in la siiyo nolol iyo geeriba carruurteeda
magaceyga waxaa la dhahaa ifraax maxamed cilmi meeshaasa io jiifan ilmaha gurigaas oo buushka oo halkaas ariyaan raadsaday xaafadaan ari ka soo dayanayay muggaan ka soo laabtay intaana soo gaaray gurigii dabaa qabsaday kor iyo hoosaa laga duqeeyay iyo ciidamo lug ah ciidamadaas ilaahay subxana watacaala ha soo qabta kuwaas waxaan rabaa ilmahayga meeshaas jiifay oo yaryarka ah in la isiiyo noloshood iyo geeridood wixii nool inaa helo ciidamada meeshaas ku soo weerareen maraykanka diyaaradaha wata iyo kuwa lugtaa dhulka ku socday waxaan rabaa in la isiiyo ciyaalkaas cadowga meeshaas ku soo weeraray shacabla ahayn xoolaaleeyan ahayn wiilasheedii meeshaas ku dhintay ilaahay inuu iisoo sahlo wixii naga qaatay ilaahay subxaana watacaala ha qaatay iyo ilaahay inuu ka soo ifiyo wixii hoatay iyo gabadh yartaadoon ee dadood dhashay ilmaha habaryateed ahaa iyo hooyo macaan nolol iyo geeri midna kuma aan hayno hadday dhintaan meydkoodii narasiiyo waa duugahaynaa hadday nool yihiin inaa wixii nool narasiiyo waa wada baabi'iyeen koray ka baaba'asheen ciid diyaaradna waa duqays ciidan lugana iyo u yimideen ay laayeen wixii cararay iyo wixii ooyaayo qaylihii wayaan maqlaayay dhan waa u dhiiba tireen
cabdiqani daahir axmed oo toddoba sano jir ah cabdimahab daahir oo shan sano jir ah cabdiraxmaan daahir muscab daahir oo laba sano jir ah ikhlaas axmed xasan oo iyana shan sano jir ah iyo ayeeyadood oo lagu magacaabo kaahatakar maxamed ayaa raq iyo ruux midna lagu haynin waxaana ay ku maqan yihiin gacanta taliska ciidamada maraykanka ee africom kuwaasoo xaqiijiyey inay gacanta ku hayaan laakiin ilaa iyo hadda diidan yihiin inay eheladooda ku soo wareejiyaan تحت الركام فأين أين الثار weerarka uu maraykanku ku soo qaaday qoyskan reer baadiyaha ah ee ku nool deegaanka oodweyne ee gobolka galgaduud ayaa ku soo aaday maalmo ka hor soddon sano guuradii kasoo wareegatay markii ciidamada maraykanka lagu xasuuqay magaalada muqdisho africom oo doonaysa inay kaga farxiso ehelada ameerikaanka ah ee sanad weliba baroorta ayaa go'aansaday inay layso carruurta soomaaliyeed maadaama aanay kala jecleen qofka soomaaliga ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka tacsiyeysay gumaadka wuxuushnimada ah ee uu maraykanku ku laayay carruurta soomaaliyeed ayaa wacad ku martay inay ka argudi doonto maraykanka kelimad ciwaan looga dhigay allah wuu taagdarraysiinayaa dhagarta gaalada oo uu jeediyey sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ah hogaamiye sare oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayuu wacad ku maray inay u argudi doonaan carruurtaas da'da yaraa ee uu maraykanku laayay
waxaan halkan tacsi uga dirayaa qoyskii ay africom ku xasuuqeen deegaanka oodweyne ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii safar kun afar boqol afartan iyo shan hijri oo ku beegan lixdii bishii sagaalaad laba kun labaatan iyo saddex waxaan leenahay ehladii ay ka shahiideen sabir iyo iimaan allah idinka siiyo waxaa carruurtiina loo laayey waa aargoosi uu maraykanku ka aargoosanayo ciidamadii looga laayay soomaaliya waxay isu diyaarinayaan inay qabtaan soddon sano guuradii loogu baroor diiqayey ciidamadii bakhtigooda lagu jiiday muqdisho sagaashan iyo saddexdii maraykanka waxaan leeyahay gooray ahaataba waa idinka aarsan doonaa
haddaba gumaadkii wuxuushnimada ahaa ee uu maraykanku geystay horraantii bishan sebteembar uuna ku laayay carruurta yar ayaa ku biiraya gaboodfallada argagaxa iyo naxdinta badan ee uu maraykanku ka geysanayo soomaaliya su-aasha jawaabteeda la isaga fadhiya taariikhduna xusi doonta ayaa ah ummadda soomaaliyeed ma ka dhiidhin doonaan dulmigan aan geedka loogu soo gamban mise indhaha ayay ka eegan doonaan oo waxay geerida ku sugi doonaan firaashyadooda وكيف ينام من ألم أسير يئن ودمعه يجري غزير يصيح بأمتي ماذا دهاكي فهذا الجرح يبصره